لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد وعن كسوجنا كتابك كتاب الكبائر للحافظ الذهبي للحافظ الذهبي وعن سوغرني كبيرة شنات وأه منع الزكاة سكن الديري ديدا كبيرة آخر كده أيام مريني وعن يحيى بن أبي كثير وحل وريح قال وحر حدثني عامر العقيل أي ورمي أن أباه أبيس أبيس عقبة أخبره وحو الشيقي أنه أصغ سمع إنه مقلي أبا هريرة يقول حال ليه قال رسول الله رسولك إلهي وحو صلى الله عليه وسلم أو أول ثلاثة صدح ضوءها الرئيضة صدح رأسه يدخلون قليا النار النار amiirun waa qof madax ah musalladun oo shacabkiisa lagu salliday oo lagu diray qof madax ah qofkaasu ama waa amiir guud oo ballan ka madaxa ama waa amiirada ka hooseeya goboluu haystaa tuuluu haystaa boqol qofuu xukumaa unuguu xukumaa sagaal qof waxa weeyaan amiir qof walba u inta uu xukumo ayuu amiirka ku yahay marka qof amiinaho uu wax xukuma intay xukunkaas intuu rabaa la ekaado ayaa ugu horeeya musalladun oo dadkii uu xukumay lagu salliday oo waxa weeyaan dadkiisii aan u naxariisay uu xukumay dadkii ayuu waxa weeyaan cadaabayaho dhibayaho waxa weeyaan ciqaabayaho khiyaanaya ilaa amiir qofku hadduu yahay waxaa la rabaa dadkaas uu amiirka ka yahay wax kasta oo dhib ku ah diinkooda iyo adduunyadooda inuu ka difaaco wax kasta oo maslaxa iyo wanaag u ah diintooda iyo adduunyadooda oo awoodana u soo jiido wax kastuu awoodo dhibana uu ka difaaco haddii marka wax wanaaga uu awoodo uu ka haqrabo waa khiyaano baabkiisayna ma ugu imaan doontaa dadka ugu horreeya naarta lagu shidaayo ka mid yahay wax dhibaata uu awoodo hadduu ka difaaci diidana kadaalika kan labaad wau waduu harwatin qof hanti u saaxiib ah duu harwahaasoo laa yu-addii aan gudayn xaq allahi ilaahay xaqiisa fii maalihi maalkiisa dhexdiisa xaal u ahaaday qofka labaad oo dadka ugu horreeyo naarta gelaya waa qof hantiilaah oon hantidiisa xaqa alle ka baxayn xaqa allena koo waxaa ugu horeeya waa sakada kadibna xuquuq badanoo alleh maalka ku jirta xajku maalka alluu ka mid yahay xajka inuu ka xajiyo ma ahayn xuquuqda alle ayuu ka mid yahay xuquuqda alle oo maalka laga rabuu ka mid yahay oo maal haddii alla ku siiyo in laga xajiyo la rabo kan la saddexaad waa faqiirun waa faqiir faqiirkaasoo faquurun faan badan qof oo faqiiroo waxaysan haddana faan badan saddexda naarta lagu shidaayuu ka mid yahay sababtoo ah qofka maalku haystaa asbaab oo waxaa agtiisa taalla ku xambaari karta faanka haddaan ilaahay xifdin haddaan ilaahay xifdin asbaabtii kibirka iyo faanka ku xambaari lahayd waa taalla laakiin qofka faqiirka ah oo haddana faanka badan wuxuu tusayaa khabiid inuu yahay ma ahan waxa weeyaan sabab ku xambaaran meesha ma yaallo laakiin khubfi ku jira daraaddiis inay tahay ku tusayda marka saddexdaasaa ugu horeyda xadiidka imaam axmed ayaa wariyey musnadkiisa ibnu xibbaan saxiixiisuu kusoo saaray ninka dheeraado ibnu khusaymna kadalika saxiixiisa laakiin waa daciifo waxa weeyaan laba cilaa ku jirta oo laba nin oo majhuulaha ku jiraan waa caamir ibnu cuqba alcuqayli waa ilaa lafdigaas sababtuu bannaanka usoo dhigay sanadkana waa saas qaybtaas oo uu yidhi waa can yaxya ibn abi kaiir xadaanii caamir suu u leeyahay oo wuxuu kutusaa ninka ciladaho meesha ku jira caamir alcuqayligaas waa majhuul aabbihiis oo yidhi anna abaahu aabbihiis akhbarahu wuxuu sheegay aabbahaas cuq baa la yidhaahda asna waa majhuul labadaas majhuul ayaa ku jirto cillo u ah xadiid marka xadiid xugun lagama qaado karo mar hadduu saas wa can shariik waxaa laga wariyey waqayrihi can abi isxaaq can abilaxwas waxau ka wariyey can cabdillaah cabdullaahi la ilaaqo saxaabada waa cabdullaahi bni mascuud cabdullaahi bni mascuud weeye cabdullahi bni mascuud qaala wuxuu yidhi umirtum waxaa lanin amray bisalaati salaad iyo wasakaati zaka ilaahi weynaa qur-aanka subxaana wa tacaala labadaas way isku cadfaa wa aqiimu salaa wa aatu zakaa ma kala haraan marka umirtum waxaa layn amray bisalaati salaad iyo wasakaati zako faman lam yuzaki qofka aan sakaynayn falaa salaata lahu salaad uma sugnaan qofka aan sakayn salaad ma leh waana sanad saxiixa oo uga sugan yahay cabdulaahi ibni mascuud marka qofkaan sakada diida haddee waa nagii soo marnoo juxuud hadduu u diido waxa weeyaan hadda waaba kaafir salaadna ka ansixime laakiin haddii uu u diido wehsi oo xoogaa buqliga u diida isagoo og inay waajib ku tahay xadiiskii saxiixu muslimkaan kusoo ogaanay in la cadaabayo kadibna markii dunuubta laga dhameeyo jannada uu aadayo marka salaad male markaas waxa weeye waa tahdiid iyo waciid weeye alkabiiratu saadisa kabiirada lixayda cuquuqu lwaalidayn waa labada waalid oo caasi lagu noqdo labada waalid oo caasi lagu noqdo qaala allahu ilaahay wuxuu yidhi caza allah haalib ah oo tiisa unbaa meel marta alle wajalla alledaa weyn wa qadaa rabbuka rabbigaa wuxuu xukmiyey qadaa rabbuka qadaha waa labo qadaa kowni ah iyo qadaa sharci ah qadaha halkan looga hadlaa waa qadaa kowni ah qadaa kowni ah waxaa ilaahay sharciyeeyey weeye oo ilaahay dardaarmay marka wa qadaa rabbuka rabbigaa wuxuu xugmiyey wuxuu sharciyeeyey oo uu dardaarmay weeye marka wa qadaa bimacnaa sharca wa awsaa sharca wa wasaa sidaas weeye waqadaa rabbuka rabbigaa wuxuu jideeyey oo sharci ka dhigay oo uu dardaarmay anlaa tacbudu inaadnaan caabudin ilaa iyaahu asaga un mooye cid kale inaadnaan caabudin waa sharciga alle wa bilwaalidayni wa axsinuu u samafala bilwaalidayni labada waalid ixsaanan samafal waxaa kaloo ilaahay sharciyeeyey labadiinna waalid inaad u samafashaan ixsaan aad u samaydaan oo wanaaggiinna aad gaarsiidaan dhibkiinnana aad ka ceridaan dhibkoodana aad ku sabartaan taasaa ilaahay sharci ka dhigay imaa marka qof kasta oo labadiisa waalid aan u samafalin sharcigii alle ayuu khilaafay imaa yabluqanna hadduu gaaro oo gaaro oo gaaro cindaka agtaada alkibara duqnimo axaduhumaa midkood ow kilaahumaa ama labadiiba falaa taqul lahumaa ku dhihin falaa taqul ha ku dhihin lahumaa labadooda uffin hadalkaas waan ka caronayaa ha dhihin waalidku markay kula hadlaana wax ku yidhaahdaan oo qof waalidka ka mid ah waxa weeyaan mar hadduu agtaada da' markuu gaaro waa markuu ugu sii baahi badan yahay ixsaankaaga markuu da' gaaro waa markuu ugu sii baahi badan yahay ixsaankaaga marka uffin ha ku dhihin uf waa kelimad oo macnaheedu yahay waa ismu ficil mudaaric oo ay tahay atadajar aniga arrintan waan ka caroonaya kelmaddaas aniga aad dahay dhihin aniga kelmaddaas ma ogoliye saas weeye marka kelimadaas anigu waa ka xanaaqaa weeye ufinta marka waalidka aabbaha iyo hooyadaa ha dhihin waxaas anigu waan ka caroonayaa weligaa ha isku dhihin kelmad ka liidataa marka ka waran kelmad ka liidataa de way ka sii daranta wayna ka sii dembi weyn xataa ma dhihi karti kelmaddaas anigu waan ka caroodahay hay dhihin aniga saas aabba layma yidhaah hooyo saas layma yidhaah lama dhihi karo waa intaasaaba caasina wixii ka daran way ka daran tahay falaa taqul lahumaa ha ku dhihin ufin uf ha ku dhihin oo waxa weeye kelimaddaas aniga waan ka caroonayaho waa dhibsanayaa xataa ha dhihin ha dhihin xataa intaas ilah wuxuu ihi subxaana walaa tanharhumaa hana canaanan aabbaha iyo hooyadaa ha canaanan hooyo lama yidhaahdo oo canaan ogta waa dagaal iyo aabbe iyo lama yidhahdo hooyo aa la yidhahda iyo aabbe iyo kelmad raxmad leh ee kelmad canaana xataa lama ogolo kelmad canaan laga dareemi karo oo kulayl ku jiro waalidka ha dhihin walaa tanharumaa ha canaanan waqul lahumaa waxaad ku tidhaa qowlan hadal hadalkaasoo kariiman wanaagsan hadal wanaagsan oo markay maqlaan ay ku farxaan kula hadal waqfid lahumaa u raarici janaaxa dulli dulliga garabkiisa macnaha u tawaaduc weeye hoos iskugu dhig ha iskala weynaan aabbaha iyo hooyadaa hadday duqoobaan ha iskala weynaan adoo qaawan oo isku kaasha isku saxaroonah ay ku sidi jireen oo khaasatan hooyadaa ku sidi jirtay oo kaadidaada iyo saxaradaada iyo qurunka adoon xataa tixsi indhaha ka cesho karin ayaa lagu siday marka hadday tabardarro timaaddo waxa weeyaan aabbaha iyo hooyadaa u tawaaduc hoos iskugu dhig waqfid lahumaa u tawaaduc waqfid lahumaa u raarici janaaxa dulli dulliga garabkiisa u raarici waxaadna ugu raaricdaa min alraxmati min ajli raxma naxariis darteed aad u naxariisanaydo raxma waqul waxaadna tidhaahdaa rabbi yaa rabbi rabbigaygiyo irxamhumaa u naxariiso ilaahow u naxariiso kamaa rabbayaanii siday ii barbaariyeen saqiiran xaalaan ahaa mid yar ilaahayow anoo yar ay ii naxariisteen oo i soo barbaariyeena waalidkayga u naxariiso oo ilaahayow waxa weeyaan siday iigu naxariisteen ugu naxariiso sidaas ayaa la rabaa siday iigu naxariisteen ilaahayow ugu naxariiso sidaas ayaa la rabaa inaad tidhaahdo wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wawasaynaa waxaan u dardaarannay al-insaana insaanka biwaalidayhi labadiisa waalid xusnan wanaag insaanka waxaan u dardaarannay labadiisa waalid wanaag inuu u sameeyo sidaas ayaan u dardaarannay wa qaala tacaala ilah wuxuu yidhi wawasayna alinsaana insaankii waxaan u dardaarannay biwaalidayhi labadiisii waalid xusnan wanaag aayadda horeta waqul waxaa tiraa rabbi rabbigaygiiyo irxamumaa u naxariiso kamaa rabbayaani siday ii barbaariyeen saqiiran xaala ahaa mid yar rabbukum rabbigiin ayaa aclamu u ogaal badan bimaa fii nufuusikum wax nafafyaalkiina ku jira waalidka inaad dhibsaydo marka oo waxa weeyaan tabar yareeyo waxsiintiisa u adeegidiisa daryeelkiisa inaad dhibsaydaan iyo inaad ku raaxaysaydaan ood ilaahay ugu dhowaanaydaan ilaahay baa kala og ilaa xataa waxaa jira qof waalidkii xoogaa wax u qabanaya laakiin qalbiga ka dhibsanaya laakiin ayagu qalbiga kaama dhisan jirin maantaad kasii tabar yaray intaas wawasayna insaan insaankii waxaan u daarannay biwaalidayhi labadiisa waalid xusnan wanaag in u sameeyo wa qaala nabi nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam alaa unabiukum miyaanan idinkaga warramayn biakbari lkabaa'ir dembiyaalka kuwa ugu waaweyn ma iniin sheegaa fadakara nabigu wuxuu sheegay minhaa kabaa'irta kuwa ugu waaweyn cuquuqa alwaalidayni labada waalid oo lagu caasigaroobo cuquuq min alcaqdi ayaa laga keenay waa goynta labada waalid la gooyo taas weeye taasaa kabaa'irta ugu waaweyn oo ilaahi weynaa lagu casiyo ayaa ka mid aho nabigu sheegay muttafaqun calayh wa qaala nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam rida allah ilaahay raalli ahaanshadiisa fii rida alwaalidayni fii rida alwaalidi waalidka raalli ahaanshadiisu ahaaday rida allah ilaahay raalli ahaanshadiisu fii rida alwaalidi waalidka raalli ahaanshadiisu ahaaday waxa weeyaan waalidka haddaad raalli garaydo allah raalli ahaanshadiisa ayaad ku helin haddii waxa weeye waalidka aad ka caraysiidana ilaahay caradiisaaad ku helin rida allah ilaahay raallihanshadiisu fii rida alwaalidi waalidka raallihanshadiisa dhexdiisuu ahaaday halkaasuu ku jiraa raallihanshaha ilaahay qofkii ilaahay raallihanshadiisa raba waa inuu waalidkiis raalli gareeyo wa sakhatullah ilaahay caradiisuna fii sakhati lwaalidi waalidka caradiisuu ku jiraa qofkii marka carada alle inuu bambaxo rabo waa inuu waalidkiis carageliyo صحيح وانا حديث صحيحة أيها الحافظ ذهبي رحمه الله وعن النبي وحلوه عليه الصلاة والسلام الوالد والدك أوسط أبواب الجنة جنة الباب إذا كان أقول فضلك بضوي أوسطك وأفضل أو الوالد والدك أوسط أبواب الجنة جنة الباب إذا كان أقول فضلك بضوي الإمام البيضاوي خير الأبواب وأعلاها والمعنى أن أحسن ما يتوصل به إلى الوصول إلى الجنة مطاوعة الوالد معنى هذا وحوي وحلقو قارة جنة إلهي وحقو ونكسا والبدا وارد رأى لها شديد بار النغبة شبه أد لبدا وارد بار أطهي وح جنة لقو قارة وحقو ونكسا واتاس marka qofkii janno ilaahay danac uga jiro waa inuu labadiisa waalid raalli ka dhigaa الوالد والدك أوسط أبواب الجنة وجنة البابدة كان أبو فضلك بابان fain shi'ta haddaad rabto faxfad xifdi wain shi'ta haddaad rabtana fadayic iska dayac haddaad rabtana xifdi fursadaas oo waxa weeyaan ka faa'iidayso waalidkaaga baari u noqo haddaad rabtana dayac jannadaas jannadaas daad rabtana xifdiso haddaad rabtana iska dayac saxiixaw tirmidi ayaa wariyey marka waxa weeyaan taasoo kale waxa la yidhaha tahdiid takhyiir ma ahan takhyiir khiyaargelin ma ahan haddaad rabtana iska daa waalidka iska caasi haddaad rabtana oo jannada iska dayac haddaad rabtana een xifdiso lama yidhaha takhyiir waxaa la yidhahdaa tahdiid waxay la mid tahay faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur qofkii rabaana allah ha rumeeyo xaqu waa cad yahay kii rabaana ha iska kufriyo wuxuu ka helu leeyahay waa goodi iyo tahdiid wey waa goodi iyo tahdiid وعنه النبي عليه الصلاة والسلام قال وحر النبي الجنة جنة تحت أقدام الأمهات هويوينك أغهود هوسيري طالة جنة هويوينك أغهود أغهاسي كهوسيدا جنة إلهي قفكي مركة جنة ربو هويديس لغهيدا هوسيدا كرهدي معناها أيضا هرالي قريو قفكي جنة إلهي كربا قفكي إلهي جنة كربا أيضا هرالي قريو وانا حديث صحيحة صححه الألباني في صحيح السنن ابن, ابن ماجه وقال وحوير النبي عليه الصلاة والسلام والحال جاءه نبي ويمت رجل ننكاسو يستأذنه إذا ويديسنا في الجهاد جهاد تكو إذا ويديسنا معه النبي قال لشركيس وكجهاده فقال النبي حكوير أحي والداك لبدأ والد من نوري nin u yimid nabiga markaasuu yidhi nabiga ta u yimid uu yidhi rasuulka alla waxaan rabaa garabkaaga inaan ka jihaado markaasaa nabigu weydiiy wuxuu yidhi labadii waalid ma nool yihiin ma nool yihiin ma nool yihiin marka qaala nabi wuxuu ihi nacam haa qaala nabi wuxuu ihi fa fiihimaa ayaga fa jaahidku jihaad juhdigii aad ku bixi laheyd gaalo la dagaalankeed si aad raalli ahaanshaha ilaahay u hesho baari ahaanshadooda ku bixi ayaga inaad baari u noqoto ku bixi janna halkaasay taaladaad janno rabtay hadday janno aad rabtay halkaas taala bukhaari ayaa wariyey xadiiskan iyo muslim ayaa wariyey waana badnaan xadiisa sidaasa nin kaleeta nabigu u yimid rasuulka allow jihaadaan rabaa waxaana ka soo tegay waalidkii oo booyaaya markaasuu yidhi laabo ee ka qoslisii sidaad uga booyiday marka qofkii janno rabaa waxa weeyaan waalidku cadowgiisa ma ahan ee waa qofka ugu xaqnimo badan baarinimadiisa marka qofkii janno ilaahay ka raba waa inuu waalidkiisa u baari noqdo raalli gareeyo uuna ku jihaado siday raalliga noqo lahaayeen qofkii hawadiisa rabana waalidka cadow ha u oqoonsado hana ku afceliyo ayaga ha u oqoonsado cadowga koobaad inay yihiin qofka cadaabka alle rabaana waalidku cadow ma ahan waxa weeyaan waana ilaahay raallihanshadiisa dariiqa loo maro وقال النبي وحر امك هويدا كبلو بيلك واباك اباك حجي واختك غبد ولاشا كحجي واخاك ويلك ولالك كحجي وابناك ابناك سيده كلا سوكيان حديثك waxa lagu fahmi laha in la dhameystiro oo wuxuu ahaa حديثك waxa wariyay النسائي sunankiisa ibn Hibban waa wariyay waxana ahaa nabiga yiri sallallahu alayhi wasallam yadul mu'ti al-ulya gacanta wax bixinayda iyo qofka wax la siinaa waxaa sarrayda oo ilaahay agtiisa ku qiimo badan midda wax bixinayda markaasuu nebigu yidhi wabda bilow biman tacuulu dadkaad biilaydo ummaka hooyadaa ka bilow hooyo ka bilow wa abaaka abbaha ku xiji wa ukhtaka gabadha walaashaa ah wa akhaaka wiilka walaalka ah uma abnaaka abnaaka siday u kala dhow yihiin siday u kala dhow yihiin waana xadiis saxiixa xadiis saxiix ah weeyaan marka sidaas weeye waruuya waxaa laga wariyey can inabiy nabiga sala allahu calayh wasalam qaala nabigu inuu yidhi laa yadkhulu ljannata jannada ma galo jannada ma galo caaqun qof caasiwaalideen ah qof caasiwaalideen ah jannada ilaahay ma galo marka qofkii kuugu sheekeeya hooyada iyo aabbuhu waa cadow iska ilaali iska celi waxa weya jannaday kuu diidan yihiin qofkaasu isagaa cadowgii iyo jannada ilahay kuu diidan waa inaad ogaato haddaad qof diineed tahay laa yadkhulu ljannata jannada ilaahay ma galo caaqun qof caasi waalideena jannada ilaahay ma galo walaa mannaanun qofka dadka wuxuu siiyo ku galladaystaana jannada ilaahay ma galo qofka dadka ugu abaal sheegta oo yidhaha waxa weeyaan waxaas waniin ku siiyey saasaan ku yeelay jannada alle ma galo walaa mudminu khamrin qamrada qofka daa'ima oo toos u cadaana jannada ilaahay ma galo walaa mu'minun qof rumaysanna jannada ilaahay ma galo bisixrin falfalka dadka falfalka rumaysan ee ka daba wareega wax sheegyadana jannada ilaahay ma galaan jannada ilaahay ma galaan xadiiskuna waa saxiix silsilatu axaadiisi saxiixa lix boqol toddobaatan iyo saddex sheekh naasir bin albaan ku saxiix yeelay xadiidkana macnihiisoo kale qofka asagoon gaalnimo gaarsiisnayn haddii la yidhaha jannada ma galo horaan usoo sharaxno waxaan idhi laa yadkhulu ljanna biduuni sabqi ciqaabi macnahaas horaan usoo sharxno waxa weeyaan jannada ma galo ayadoon ciqaab lasoo marsiin saas weeye ayadoon cadaabka alle lasoo marsiin jannada alle ma galo macnaha ugu sawaabsan waa macnahaas macnahaas ugu sawaabsan waa sida sidaas darteeda waruwiya xadiisku maadaamuu saxiix yahay waruwiya inuu ka cabira ma ahayn وqاaل cبdاللahi بن cmر wuxuu yihi radي الlaه canهuma jaaءa craabi nin reer baadiyaha yimid faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul الlahi rasuulka ilaahayow malkabaa'iru kabaairtu maxay yihiin dunuubta ugu waaweyn ee kabaairta ah maxay yihiin qaala wuxuu yidhi nabiga alshraaku biالlah su-aalahaasay weydiin jireen saxaabadu nabiga qofka wax cadaab geynaya inuu ogaado wax janno geyna maxaa ilaahay jecel yahay maxaa ilaahay wuxuu jecel yahay ugu jecel yahay acmaasha maxaa ugu fadli badan dunuubta maxaa ugu waaweyn waxaase weydii jireen laakiin su-aalo oo ah hebel fakerkiisa ogoon oo waxa weeye iska niqniiq aho waxba aan diin laga rabin iyo cilmi waxaase waqtiga le kaaga dhammaana alshraaku billah dembigu ilaahay laga galo waxaa ugu weyn ilahay cid kale wax loogu daro dembi ilaahay laga galo waxaa ugu weyn ilaahay in cid kale wax loogu daro alliyo hebelow dembi taasa ugu weyn alle inaad cid kale wax la wadaajido uma alyamiinu dhaartaa ku xigta dhaarta alkhamuusu ee qofka naarta tiimbida naarta dhaarta qofka naarta tiimbida hoos u gelida taasaa ku xigta marka maxay tahay xadiiska markaa ma uusan dhammaystirin inuu dhammaystiray aheed waana xadiis saxiix ah inuu dhammaystiray aheed bukhaari ayaa wariyey lix kun iyo sagaal boqol iyo labaatan uu ku wariyey wuxuuna ku siyaadiyey qultu wamalyamiinu lkhamuus maxay tahay dhaarta dadka naarta tiimbida markaasuu yidhi alladii yaqtadicu maala mri'in muslimiin huwa fiiha kaadibu waa dhaarta qofku uu ku goosanayo qof muslima maalkiis asagoo been sheegaya isagoo been sheegaya alshraaku bilah uma maada qaala uma cuquuqu lwaalidayn sax weeye xadiiska waxbaa kanu ka tegay maxalshaadkii dhammaayuuba ka tegey afwan kama tegine anigaa indha sarcaaday ee waa ii qorayba alshraaku bilahi uma maada maxaa ku xiga maxalshaadkii dhamaan ka bood uma maada maxaa ku xiga qaala wuxuu yidhi nabiga uma cuquuqu lwaalidayn ilaahay oo loo shariig yeelo dembiga ku xigaa waa maxe labada waalid oo lagu caasigaroobo fiiriya marka hal masalo fiiriya qofkaa intaasa wax weyn ku fahmi karaa ilaahay xaqiisa marka la sheegayo lgu loogu dhowaado waxa weeyaan kow maxaa ugu fadliga badan tawxiid maxaana waxa weeyaan ugu weyn dembi alla laga galo shirki wacbudullaaha allah keligiis caabuda ugu horayda soo maahan walaa tushriku bihi shay waqadaa rabbuka rabbi wuxuu xugmiyey oo u sharciyeeyey anlaa tacbudu ilaa iyahu asaga keligiis inaad caabudaan marka shayga xaqa oo ugu sarreeya oo ugu weyn oo ilaahay loogu dhowaadaa waa tawxiidka maxaa lagu xijiyey wa bilwaalidayni ixsaanan cibaado ilaahay loogu dhowaado waxaa ku xigta tawxiidka inaad waalidkaaga baari u noqoto cibaado ilaahay loogu dhowaado waxaa ugu horreeyey tawxiidka maxaa ku xiga wa bilwaalidayni ixsaanan waa la gartay dembi alla lagu caasiyana maxaa ugu weyn al-ishraaku billahi maxaa ku xiga uma xuquuq lwaalidayn wax dambe oo qof wax fahmaayo u dhiman ma jirto dembi ilaahay laga galo waxaa ugu weyn shirki waxaana ku xiga caasi waalideennimka saasaa nabigu isugu xijiyey wax ilaahay loogu dhowaado waxaa ugu weyn tawxiid waxaana ku xiga labada waalid oo baari loo noqdo sidaas weeye uma uma maada maxaa kar qaala wuxuu uhi uma cuquuqu lwaalidayn labada waalid oo lagu caasigarooba aa ku xiga dembiga shirkiga ah qaala wuxuu uhi uma maada maxaa ku xiga qaala wuxuu yidhi uma alyamiinu alkhamuus dhaarta dadka naarta tiimbida dhaarta oo uu qofku ku dhaarto si uu qof muslima xaqiisa u duudsiiyo ama uu u qaato xaq muslim qof muslima inuu xaqiisa inkiro inuu ku dhaarto amase xaq qof muslimu leeyahy in asaga loo xukmiyo taasna nabiga markii la weydiiyey wuxuu ku fasiray waa qofka ku dhaarta maal muslim inuu qaato isagoo been sheegaaya wacanhu nabiga laga wariyey wa canhu can cabdillaahi bni cumar ayaa laga wariyey radia allaahu can wa canhu can inabiyi dhe waxa laga wariyey sala allahu alay slam qaala nabi wuxuu yidhi laa yadkhulu ljannata jannada ilaahay ma galo caaqun caas waalidayn caaqun aladii yacuqu calaa waalidayn qofka labadiisa waalid caasiga ku ar jannada ilaahay ma galo walaa mukadibun bilqadari qadarta qofka beeniyaana jannada ilaahay ma galo xadiiskaas xasan uu ka dhigay sheekh naasirudiin albani silsilatu xadiisi saxiixa raqamka lix boqol iyo toddobaatan iyo shan qadarka qofka beeniya wax kasta oo koonkan ka dhacaa ilaahay horayuu u ogaa looxulmaxfuudkana waa ku qoray markuu asagu doonana way dhacayaan qof walbaa inuu saas qadarka u rumeeyo wey wax kasta oo koonka ka dhacaya ilaahay horayuu u ogaa looxu maxfuudkana waa ku qoray markuu doonana mashii'adiisay ku dhacaan wax aan alla doonin koonka kama dhacaan maa shaaa kaana wamaa lam yasha lam yakun saasay muslimiintu udhihi jireen oo rawaa ciisa ibnu alxa wuxuu wariyey ibnu cubaydillaah can camar ibni mura aljuhani radia allaahu tacaala canhu ana rajula nin qaala wuxuu yidhi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow ara'ayta bal ka waran in sallaytu haddaan tukado asalawaati salaadaha alkhamsa ee shanta ah salaadaha shantaa ile waa rukni min arkaan islaam tiirkii labaad weeye wax cibaada oo la fadli eguma jirto bacda tawxiid haddaan tukado ka waran oo wasumtu aan sooma ramadaana waa tiir min arkaan islaam wa adaytu aan guto asakaata sakada wa xajajtu aan xajiyo albeyta beytka afartii tiir oo shahaadateynka ka dambeeyey weeye famaadaa lii maxaa ii sugnaaday arkaanulislaam waa diinka tiirarkiisa in alla inta ka soo hartay isaga lama sino shantaas wax la sinan diinta ka mid maaha bacda tawxiid ayagaa diinta ugu waaweyn salaada sakada soonka iyo xajka haddaan intaas guto maxaan leeyahay famaadaa lii qaala wuxuu uhi nabigu man facala qofkii sameeya daalika intaas kaana wuxuu noqonaa maca nabiyiina nabiyaalkale jirkooda wasidiiqiina runbadanayaalkale jirkooda washuhadaa'i shuhadada la jirkooda ilaa an yacuqa waalidayhi hadduusan labada waalid caasi ku noqon hadduusan labada waalid caasi ku noqon marka halkaas maxaa kuu soo baxay fiiri wax ilaahay lagu caabudo arkaanulislaama ugu weyn haddii qofku marka arkaanulislaam uu siday tahay u ilaaliyo labada waalid hadduu ku caasi garoobo jannada alle arki ma gelima jannada alle jannada alle geli maayo jannada alle geli maayo jannada alle geli maayo marka nusqadan marka oo samiir waxuu ku dara nusqadaasana oo muxaqaqo ahe waxa weeyaan waasaalixiina dadka suusuuba la jirkooda waana afartii qur-aanka lagu sheegay marka in lagu dara sawaab weeye xadiidkuna waa xadiis saxiixa sheekh naasir bin albani saxiixu tarkiib watarhiib ayuu ku saxiix yeelay marka arkaanulislaam cibaado kastood haydo haddaad waalidka caasi ku tahay waxaad sugtaa cadhada alle iyo cadaabkiisa وعن بكار بن عبد العزيز وعلى ولي بن أبي بكر قال وحر حدثنا أبي عن أبي بكر مرفوعا كل ذنوبي أيضا النبي حديث كله كله حديث مرفوعا كل ذنوبي فالحديث كان هذا فيري كل ذنوب ذنوب دمانت يؤخر الله ألا وادب لغا من هذا الذنوب ما شاء وقرب إلى يوم القيامة ما أنت قيامة ذنوب كستأ الله صنعيه وحويا إلهي انتو ربنا عقوبكو آخر ودب لغن oo adduunka qofka u ciqaabi maa intuu rabaan adduunku ku ciqaabi dunuub kastoo la sameeyo hadday shirki tahay hadday tahay zino hadday tuugnimo tahay hadday darooganimo tahay miduu doonana ilaahay adduunkuu ku ciqaabi oo bulshadii guud ahaan loo ciqaabina ma qofkiiya si gaara loo ciqaabi miduu doonana ilaahay qofka ku ciqaabi maaha aakhiru ugu dibdhiga ilaa cuquuqa alwaalideyn labada waalid caasnimadooda maahan labada waalid caasnimadooda fainahu alla yucajilu cuquubada waa u soo dedejiyaa lisaaxibihi caasinimadaas qofka u saaxiibka labada waalid caasinimadooda waxa weeyaan aakhiro ilaahay lama sugo adduunku ilaahay ku ciqaaba qofka aakhirana cadaaba u yaala marka saddex dembi ayaa axaadiistu caddaydaa waxa weya ama laba dembi oo aan caaqiro alla la sugin midka koowaad waa baqiga dadka dadka iska dulmiya ee dadka iska dila xadiiska saxiixa nabigu wuxuu leeyahay sala allahu calayh wasalam maa min dembin ajdaru an yucajila allaahu cuquubatahu fi dunyaa ma jiro dembi uga habboon cuquubadiisa ilahay adduunyada inuu kusoo dadejiyo maca maa yaddakiru lisaaxibi fi laakhira ayadoo la jirto cuquubo loo kaydaynayo qofkii sameeyey aakhiro min albaqyi wa qadiicati raxim gardarro dadka la dulmiyo iyo qaraabogoysnimo markacaasi waalidinimadu qaraabogoysnimada igu horayda qaraabo la gooyo hadda waalidkaaba ugu daran marka waa laba dembi waa baqyi iyo caas iyo waxa weeya iyo caas iyo qaraabogoysnimo qaraabogoysnimadana hadee midda ugu daran oo la gooyo waa waalidka sidaas darteeda qofka caasi waalideenkaa ee xoogaa iska ladana cuquubadu maalma dib uga dhacday yuusan kadsoomin ha sugo waa soo socotaa haddaad xooga labada sano adoo caasi waalideena iska ladan tahay ha moodin alla inuu ku moog yahay waa soo socotaa mana lagula sugayo aakhiro waa ballan adduunkaad ku dhadhaminaya haddii kale hadda toobadkeen waalidkana gondaha qabso ilaahayna u toobadkeen wa qaala nebi nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam laa yujzi uma abaalgudo waladun caruur waalidan waalid caruur waalid uma abaalgudo ilaa an yajidahu inuu helo maahane waalidkii mamluukan xaalo uu yahay mid la milkiyo addoon ah oo fa yashtariyahu uu gado oo fa yuctiqahu uu xoreeyo rawahu muslima wariye caruurka waalidkiis uma abaalgudi karo xaqiisana ma guda karo ilaa hal waduu ku guda kara waddadaas waxay tahay inuu arko waalidkiisoo addoon ah oo la wato oo beeco oo uu soo gado hadduu soo gado xorayn kama rabo iska xoroobaaba waalidku mar haddii milkigaaba soo gado waalidku horuu ka xorooba marka taasuu ku gudan kara abaalkooda maxaa yeelay addoonku waa meyd camal waa qof la leeyahay waa la yska sadaqaysana qof wax doona imaana wa waxaa lay siiyo markaas wax saasa mahayne addoommadana midkaa siina waa la iska siina hadhow qoyskii lagu siiyayaa gaajoona war waa inta xoola dhaqaale la-aanaa jirta ee suuqa noo geeya addoonkan suuqaa lagu geysan marba qofaa lagaa gadi marka waxa weeyaan wax un nolol oo waxaad ku noosha cajiib badan qofkii marka waalidkiisu sidaas inta soo gaday xorriyadiisa u soo celshayaa u abaalguday waalidkiisa haddaad wax kale samaydo haddaad biisho daad u adeegto daad xaj ka geydo meel kastood geydo waa wanaag aad ku gaaraydaa laakiin lagama yaabo xaqiisii inaad wada guddo ma gudi kartid xaqiisii si kale kuma gudi karti saasaad ku gudi kartaa وعن النبي وحلى يرى عليه الصلاة والسلام بإسناد حسن السنة حسنة قال نبي وحلى لعن الله إلهي هل لعنه نحريستنا كفو بيو العاق قفك عاسق كوى لوالده لبدي سوالد قفك والد كيس عاسق كوى وأن على قبع الله نحريستي سيسوين وإنه سقاء عقوبك الله عقوبة الله ان حديث كصحيح مسلم كلا نبي وحلى يهي ان حديث كان حديث حديث صحيح مسلم كان وحلى يهي لعن الله من لعن والديه لعنده كل على لبديس والد قفك لعنده نبي قال له ويدي على رسولك الله سيء لعنده قف والدكيس ما انت عرور جوجته inaysan markaas joogina ku muuqato oo caadi u lacnada waalidkood laakiin way la yaabeen muslimiintu ma qof waalidkiisa lacnadaa jiraba markaasuu nabigu yidhi haa yasubu aba rajuli fayasubu abaahu qof aabbihiis ayuu caayin oo lacnadin ama hooyadiis markaasaa kiina aabbihiiska hooyadiis lacnadi qofkii qof aabbihiis ama hooyadiis lacnadaa aabbihiis iyo hooyadiisa lacnad usoo hooye oo sabab ugu noqdo qofkii aabbihiis iyo hooyadiis sabab lacnad ugu noqdayna asagaa nacalaqaba ah naxariista allena waa ka fogta qofkii hadda toos u lacnaday hadda kaas iska daa kaas warkiis iska daa wa qaala nabigu wuxuu yihi calayhi asalaatu wasalaam alkhaalatu habaryartu bimansilati lummi hooyada booskeeday joogtaa hooyada booskeeda ayay joogtaa waxayna ku joogtaa fi lxadaanati cinda faqdi lummi marka caruurka intuusan toddoba sano gaarin qofka ugu xaqnimo badan waa hooyadiis inuu xanaaneeyo aabbaan ku qabsan karin qof kalean ku qabsan karin hadday isfuraan hadday wada joogaan caruurka inuu xadaaneeyo hooya iskale intuu toddoba ka yarya ilaa iskuma filna qof wax u qaban karo wuxuu u baahany u qaban kara waa hooyo bis haddii la waayona hooyadeed haddii hooyadaas la waayo hooyo iyo ayeeyo la waayo qofka ku xigo booska hooyada day kara waa habaryarta waa habaryarta marka xaqa habaryartu leedahay ku dareysintaasuna xanaanada inay xanaanaydoy korido marka hooyo iyo hooyooyinkeed la waayo ayadaa ugu dhow maxaa yeele ayadaa ugu naxariis badan maslaxada cunugana u oqo alkhaalatu habaryartu bimansilati lummi markaas hadday hadda sidaas tahay waa in sida hooyo aad u xusmaydo habaryaraha sida hooyo waa inaad u xusmaydo marka waa inaad garato صaxaxu tirmidi imaamu tirmidi ayaa صaxiix yeelay wacan wahbi markaana wuxuu rabaa taabiciyaal aqwaal ay leeyihiin ayuu markaan sardina oo dhowr ah wacan wahbi ibni munabih waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi in allaha alle qaala wuxuu yidhi yaa muusa muusow waqir waqir weyne waalidayka labadaada waalid weyne fainahu man waqara qofkii weyneeya waalidayhi labadiisa waalid madadtu waan taagaa fii cumri cumrigiisa cimrigan u dheeraynaa qofkii labadiisa waalid weyneeyoo qadariya cimrigan u dheeraynaa wa wahabtu lahu waxaana siinaa waladan caruur yaburuhu baari u noqda caruur baari u noqdana waa siinaa waman caqa qofkii ku caasigarooba waalidayhi labadiisa waalid qasartu waan gaabinaa cimrow cimrigiisaan soo gaabinaa wa wahabtu lahu waxaana siinaa waladan caruur yacuquhu oo caasi ku noqdo cuna ilaa waxa weeyaan aljaza min jinsi alcamal caruur waaris caasi ku noqda oo gooya ayaan siina weya caqiga waa goynta wa qaala kacab wuxuu yidhi kacab laxbaar wey waa taabici waa aad wuxuu u yiqiinay waxa weeyaan towraadda kadibna haddee waxa weya islaamkan aada u bartay waladii allihii aan ku dhaartu ihi nafsi nafsadaydu biyadihi gacantiisa ay ku jirtee in allaha alle la yucajilu waa soo dedejiyaa xayna alcabdi addoonka halaagiisa xaynka waa halaaga halaagaa leeda xayn xayna alcabdi addoonka halaagiisu alla soo dedejiyaa idaa kaana markuu yahay caaqan caasi caaqan mid gooyan liwaalidayhi labadiisa waalid qof caaq ku aho caasi ku a labadiisa waalid ilaahi weyna wuxuu soo dedejiyaa halaagiisa liyucajila lahu si uu ugu dedejiyo alcadaab cadaabka aakhiro ilaahay adduunka halaagiisuu soo dedejiya adduun waa dhintaa markaasaa cadaabka aakhiro la gelshaa wain allaha alle layaziidu waa siyaadiyaa fii cumri lcabdi addoonka cumrigiisa idaa kaana markuu ahaado baaran mid baari u ah biwaalidayhi labadiisa waalid liyasiida si uu alle u siyaadiyo baran biri liyasiida si uu u siyaadsado dheh biran wanaag iyo wa khayran khayr khayr iyo wanaag si uu u siyaadsado ilaahay cumrigu u dheereeya ilaa qofka saalixa ah daqiiqaduu noolyahaba khayray u tahay daqiiqaduu noolyaha marka biri iyo khayr si uu u siyaadsado a ilaahay cimriga u dheereeya oo uu hadhow aakhiro darajaadka sare u tago wa qaala abubakr ibn abi maryam wuxuu yidhi qara'tu waxaan akriyay fi tawraati tawraat man yadrib qofkii garaca abaahu aabiis yuqtal waa la dila saasaa tawraad ku qornaa jirtay kutubihii alla soo dejiyo hore oo tawraad ah waxaa ku qoraa qofkii waalidkiis garaaca oo xoogaa uliya ku garaca ma dharbaxyeeya waa la dilaa saasuu ahaa laakiin annaga qofkii waalidkiis dila haddii caasi waa yahay ciqaabna waa leeyahay laakiin dil ma gaarsiisna diinka yaga wa qaala wahab wuxuu yidhi qara'tu waxaan akriyay fi tawraati tawraat calaa man saka qofkii dharbaaxa waalida waalidkiisa arajmu dhagax in lagu dilo ahaatay saasa towraad ku qoree calaa man qof korkiis waxaa ahaaday saka dharbaaxay oo dharbaaxyo ku dhifta waalida waalidkiisa arajmu dhagax nafta looga jaro alkabiiratu saabica kabiirada toddobayda aklu ribaa waa riba in la cuno ribo in la cuno riba cunidda waa kabaa'irta waaweyn oo cadaabka ah oo adduunka iyo aakhirada dadka alla ku cadaabo marka wax yar inaan tusaalayno waa muhiim ribada waa saddex haddii waxa la ysku gadayaa ay noqdaan laba lacagood oo isku jinsi ah aan la ysku sarifin dollar dollar shilin soomaali shilin soomaali riyaad riyaad lacag kale lacag kale laba lacagood oo isku jinsi ah marka la ysku sarifayo laba shardi leeda inay labada lacagood isku la eg yihiin oo waxa weeye isla markaasna la kala qaato waa inay isleeyihiin waa shardi isla markaas la kala qaatana waa shardi kale haddii mid badan yahay riba alfadli aa la yidhaahdaa haddii labadooda ay isleegyihiin laakiin mid maqan yaho dan yahayna riba nasii'a aa la yidhaahdaa labada lacagood hadday kala duwan yihiin oo laysku sarrifa waa la kala badsan karaa laakiin ho iyo ho waa inay toon midayn ahayn haddii midayn tahay ribana sia la yidhaahdaa raashinka marka la isku gada waa sidaas beriis beriis lagu gadin galley galley lagu gadin masego masego lagu gadin markaa isku jinsi yihiin laba shardi leeyihin waa inay isla eg yihiin waxa weeyaan ay inay isla eg yihiin shardiga labaadna markaas la kala qaato middayn ahayn labadii ribaa soo gelayda haddii kale ribada saddexaad waa riba alqardi kullu qardin jara manfacatan fa huwa ribaa waxa weeyaan dayn kasta oo nacfi qofka daynta bixiyey u keena waa ribo dayn kasta gaaladii hore waxay yiqiineen qofkan lacagaan la daynin markii muddadu gaarto aa la leeyahay lacagtii isiyo ii gud haddii kale iigu dar wax markaasuu leeyahay hadda ma gudi karee waxa weeyaan sanada dambaan ku siin ayadoo intaasaan kuugu daran intaasaan kuugu darin marka qofka wax daynta oo waxa weeyaan daynkaas uu dayntay wax la saaro rubisaarkaas waa waa waa ribo ribalqardiga leha waa midii jaahiliga ugu dareen marka waxa weeyaan waa cadaab adduun iyo cadaab aakhiro labadaba dayn kasta qofka daynta bixiyey ee waxa weeyaan dayn qofka bixiyey ee faa'iido isaga ka sugaya daynkaas qofkaas waa ribo dayn kastoo faa'iido laga hela oo nacfi qofka ugu jiro xataa hadduu yidhaha dayn isii gaarigaygan isticmaal ama gurigayga degano waa ribo hadduu yidhaha lacagtaan ii hay sanadiiba intaas iigu imow lacagtaan kuu haynaa sano walba intaasoo faa'iidahan kuu saanaa waa ribo waa ribada ugu daran qaal allahu ilaahi wuxuu yidhi tacaala ilaahay yaa sarreeya yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeenow ittaqu llaha ilaahay cadaabkiisa iska ilaaliya wadaruu ka taga maa baqiya wixii haray oo mina riba ribada ah aayaddu markay soo degta alla wuxuu leeyahay ribadii hore lagu macaamilay horta ilaahay ka baqa wixii ribaha qofaad rib waxaad ku leedahay lacag maalan wuxuu kaa dayntay hal melyan waxaad ku leehi jiray melyan iyo laba boqol inuu sanada dambe kuu keeno ribadii ka tag labada boqol ka tag melyankaaga ka qaado wixii ribaa oon hadda ka hor gacantiina soo gelin waxa weeyaan ka taga saas weeye yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeenow ittaqu llaha ilaahay cadaabkiisa iyo cadhadiisa iska ilaaliya wadaruu ka taga maa baqiya wixii haray oo mina ribaa riba ah in kuntum haddaad tihiin mu'miniina kuwa rumaysan ilaahay taxliilkiisa iyo taxriimkiisa iyo sharcigiisa haddaad rumaysantihiin sidaas yeela fain lam tafcalu haddaadnaan yeelin oodnaan ribada iska dayn fa'danuu ogaada bixarbin dagaal in laydinku qaadin xarbadaasoo min allaahi alle xaggiisa ka ahaatay iyo wa rasuuli rasuulkiisa xaggiisa haddaadnaan iska dayn dagaal ilaahay xaggiisa ogaada marka waa nas sariix ah ilaahi weynaa dadka ribada ku macaamilooda inuu la dagaalamayo maanta waxaa caalamka ka wada qaylinaa ee dhaqaalaha waxa weeyaan inxitaadka ku dhacay iyo hoos u dhaca kulli waa bunuugti ribada hal bangi oo bunuugta islaamiga ahayd ka mid a dhibaata ma soo gaari laakiin inta kale adduunka kulli qaaradaha waxa cadaabka ka simay waa dagaal ilaahay ku qaaday waana midkaas alla aayadda ku sheegay intaas qofkan wax ku fahmin wax kale ma fahmaan wa qaala tacaala ilaahi wuxuu yidhi aladiina dadka yaakuluuna cunaya arribaa ribada laa yaquumuuna qabriga ka soo istaagi mayaan ilaa kamaa sidii maahane yaquumu uu istaago alladii qofka yatakhabadahu uu daandaaniyey ashaydaanu shaydaanka min almasi waalida uu daandaanka kaga dhigay qofka ribada cuni jiray marka uu waxa weeyaan qabriga ka soo baxo maxsharka la soo aadayo sida qof jinni maray uu u dhacdhaco isagoo dhacdhacayo imaam sida qofka jinnigu maray aladiina dadka yaakuluuna cuna arribaa ribada laa yaquumuuna soo istaagi maayaan ilaa kamaa sidii maahane yaquumu uu u istaago alladii qofka yatakhabaduhu uu daandaanka ka dhigay ashaydaanu shaydaanka min almasi waalidana uu ku daandaaniyey sida qofkaas uu soo istaagi maan si kale usoo istaagi maan si kale ma soo ma u soo istaagayo sida qofkaas jinniyuhu mareen uu yahay sidaasoo kaleeto ayuu ahaana waa cuquubo iyo fadeexo iyo jazayn ilaahay uu ku jazaynayo sidii uu u dhaqmay sidii uu u dhaqmay ayaa ilaahay ku jazayn subxaanahu wa tacaala ilaa qowlihii intii laga gaaro waman caada qofkii laabta marka waxay ahayd aayaddu aladiina yaakuluuna ribaa laa yaquumuuna ilaa kamaa yaquumu aladii yatakhabadhu shaydaanu min almasr dalika biannahum qaaluu inama albaycu milu ribaa sababta loo cadaabin waxay tahay waxay yidhaahdeen ribadu beecay la mid tahay لمد ماها ذلك بما قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا وحويا البيع الله حلالي كونك إسكاله ربادنا الله كونك لها حرام تنميه وحرم فمن جاءه موعدة من ربه فانتهى فله ما سلف وحويا قفك وانا التي سوقت معدد oo mas'alada ogaada xukunkeeda oo markuu ogaaday ka gaabsada intii hormartay waa loo cadfiyey falahu maa salaf waman caada qofkii laabta oo markii loo caddeeyey xukunkaas waxa weeyaan kadib khilaafo xukunka sharciga ah fa ulaa'ika kuwaasu asxaabu naari naarta asxaabteeda weeye naartay la saaxiibayaan hum ayaguna fiiha naarta dhexdeeda khaaliduuna ku waarayaan فهذا متكانو وعيد وجود عظيم وين وجود وين بالخلود وارد الاسكو جودي سوما جديد انه نار كو واريو معناه مدبر كو جيريا ويه hadii qofka markuu naska ogaado naska u diido waa ku waarin hada waa gaal asagoo naskii ogor rumaysan haduu khilaafana cadaabku muddo dheer ku jiraya weeye فهذا كان وعيد وجود عظيم وين بالخلود وارد ليسكو غوديي في النار نار لو وارو كما ترى سيد اركيدو لمن قف ايا لوغو غوديي عاد اللهبتا الى الربا الربا بعد الموعده وانا الله حقيسا كتمد كغدال لمن قف ايا لوغو غوديي عذاب انو كو وارن عاد اللهبتا الى الربا الربا اللهبتا بعد الموعده وانا كغدال فلا حول حيلت مدهن ان دباتده يا معاصيده uga wareegsano wala quwwata xoogan daacada ku dhig kula dhigna malihin illa billahi alla kalmadiisa maahane allah al aliy wayn allah al aliy sareeyade oo makhluuqiisa ka sareeya allah al adim wayn ka badan وقال النبي النبي وحر صلى الله عليه وسلم اجتنبوا كبيرادا السبعة الضبابة المبيقات ددك هلاكته تدبابة الدنبي ددك هلاكته كبيرادا قالوا صحابته waxay yiraahdeen wamaa hunna maxayhiin ya rasuul allah rasuulka allah qof walba waa inuu xifdiyo caruurtiisan xifdiyo todobadan si la isaga ilaaliyo qaala nabi wuxuu yiri shirku billah wa ilaahi wahlu wahlala wadaajiyo wa sihru ya falfal kada waa gaalnimo kale asagu wa qatlu nafsi iyo naf in la dilo allati nafti harama allah alla haramtineeyay qatlaha dilkeeda dhe illa bil haqq haqq lagu dilaya ma ahane oo xaq lagu dilay xaqna waa saddexdii nabigu sheegay inay naf kale muslime dishay inuu islaamkii ka baxay oo muslimiinta inta ka baxay gaala ku biiray iyo inuu waxa weeye zinaysto asagoo guur xalaala soo maray kan kaleeto waxaa laagaa waxa weeye waa aklu ribaa riba in la cuno waana maxalushaahidka baabkan lagu soo arooriyey dembiga kaloo waxalaaga iyo wa aklu maalil yatiimi maalka agoontoo la cuno weeye waxa dadka halaagaa iyo wa tawalli jeesasho yowma zaxfi maalinta gaalka iyo muslimku isku soo siqayaan la jeesto waa maalinka muslimiinta iyo gaaladu dagaalamayaan oo la cararo weeye zaxfiga zaxfiga waa salka soqoshada labada ciidan isku yacyaci maayaan qof walba mid kale iska cabsan marka tartiibay iskugu soo socdaan markaasaa zaxfi laga cabira tartiibta ay iskugu soo socdaan maalinka muslimkii iyo gaalada isku soo socdaan cararidda la cararo waa dembiga qofka halaaga iyo cadaabka alle ku tuura iyo waqadfu lmuxsanaad gabdhaha dhowrsan oo lagu gamo zino in la yidhaha waa zaaniga gabar muslimad ah oo dhowrsan waa dunuubta dadka halaagta ee naarta ku tuurta waqadfu lmuxsanaad gabdhaha muxsanaadka oo la qadfo oo waxa weeyaan waa zaanigad la yidhaahdo gabdhaha alla khaafilaata ee zinadaba moogba maba yaqaanin kamana sheekaystaanba mana yaqaanin wadooyin loo mara iyo meel laga raadiyo gabadha noocaasa qofka waa zaanigad leh adduunkana haddii maamul islaan jiro waa in la ciqaabo oo siddeetan jeeda lagu dhifto waxa weeyaan aakhirana cadaaba luu leeyaho halaagu ku dhacay gabdhaha almu'minaat oo ilaahay rumaysan ilaahay rumaysan وقال النبي وحوري صلى الله عليه وسلم لعن الله إلهي نحريستها كبيريو ونعلتها كريدو آكل الربا قفك الربا دعونا إيا وموكله مثل عنصية وكل معاملة إلا الربا مثنوا بحنا منوا قادنا لعن الله إلهي هل لعنه آكل الربا الربا مثل عنا وموكله مثل عنصية مثل عنصية لبدا من نعلتها كريدو رواه مسلم وريه وترمدين ووريه فزاد ترمدية وحوسيادية انتان ترمذي اي انت سيادي وانا صحيح وشاهديه لبدا قف ومرقاتك كنقطنا على ذا كدعو لبدا قف oo meesha ribada lagu macaamilayo laba qof oo ribo wax ku kala gadanaya labada qofka markhaati u noqota iyo wakaatibow qofka wax u kala qora kan wax u kala qorana lacnadu ha ku dhacdo kulligood waa malcuuniin waa malcuuniin kulligood marka taas waxay kutusaydaa kulli macaamilka ribada in qofka muslimka ah uusan nasiib ku yeelan oo uusan ka qayb qaadan oo uu ka fogaado oon wax loo qorin oon markhaati loo noqon oon laga qayb gelin maxaa yeelay waa baatil laysku gacan siiyo ilahayna wuxuu yidhi walaa tacaawanu cala alimi walcudwaan walaa tacaawanu cala alimi walcudwaan wa isnaadu sanadkii saxiix weey inta tirmiddi uu wariyeyna sanadkeedu waa saxiix waa saxiix wa qaala nabiga wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam aakilu ribaa ribada qofka cuna ribada qofka cuna marka la leeyahay waxa weeye qofka isticmaaloo dhan aa loola jeedaa sida uu yidhi alxaafid almanaawi kitaabkiisa faydulqadiirka waxa weya aakilka waxaa loola jeedaa qofkii un qaata siduu rabaa ha u isticmaalo ama dhar ha kala baxo ama ha cuno waa isku mid ee cuntadu waa shayga ugu badan oo loo isticmaalo shayga ugu badan oo loo isticmaalo weeye saasaa looga cabiray markaasuu yidhi nabiga sala allahu calayh wasalam aakilu ribaa ribada qofka cuna wa muukilahu kan cunsiyo siiya wa kaatibuhu midka uu qoraa idaa calimuu markay ogaadaan daalika arrinkaas oo ay og yihiin wix inay ribo yihiin ee haddana ay ku dhaqmayaan malcuunuuna waa nacallaqabayaal calaa lisaani muxamedin nebi moxamed carabkiisa lagu lacnaday yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha naxariista alla laga fogeeyey akhrajahu nasaa-i ayaa wariyay waana xadiid saxiixa alkabiiratu thaamina kabiirada sideedayda aklu maalilyatiimi agoonta maalkeedoo la cuno weeye aklan cunitaan cunitaankaasoo dulman gardarra ah agoonta maalkeedoo gardarro lagu cuno weeye qaal allahu ilaahi wuxuu yidhi tacaala ilaahay waa sarreeya ina aladiina dadka ya'kuluuna cunaya amwaala alyataama agoonta maalyaalkeeda dulman gardarro gardarro maxaa loo leeyahay waxaa laga ixtiraasin qofkii xaq ku cuna see xaq loogu cunaa laba dariiqo dariiqada koobaad waxa weeye carruur agoonaha kuu joogto kuwaan agoon ahayna waa joogaan carruurta agoontaa maalkoodii iyo maalkii carruurtan kale qadar isla ego isku miisaamana laysku daray waa laysku karsaday waa la wada cunin gurigiyaa la wada degan yahay biyihiiyaa la wada cabin wax dembiya ma ahan dulmina laguma cunin taasna ilaahay qur-aanka ku sheegay wain tukhaaliduuhum fa ikhwaanukum fi ddiin haddaad isku darsataan ood dheehdaan waa walaalihiin waa dheehi kartaan wallahu yaclam almufsida min almuslix laakiin marka wax laysku darayo qofka agoonka ku korinaya amase dhibyaraad u yeelay iyo midka maalka agoonka ugu dhuumanaya ilahay waa kala ogi wallahu yaclam almufsida min almuslix waxaa la rabaa marka waa laysku darsan karaa agoontii gurigeedii hantidii wixii o dhan waa laysku darsan karaa ee lagu dhihi maayo agoonkana digsi gooniya ugu kari kan kaleetana digsi gooniya ugu kari qol gooniya deji kana qol deji mayo isku darsada laakiin waa inaan la dul saarnayn agoonka oo haddii la xisaabtamo aan asaga kuwiisii gooni loo cunayn ee ay xisaab isla eg tahay ama asaga loo asagaba dan ugu jirtaba labadaas mid waa inay ta dariiqaas waa dariiq aan dembi lahayn dariiqa kaloo lagu cuni karaa waxay tahay qofkii faqiir ah ee agoonka u shaqeeya hantida agoonka wax ka cunin wuxuuna ka cunin qofka shaqaalaha ah ee shaqada uu qabtoo kala qabtaa wixii uu cuni karin oo dadka la yaqaan ee wanwanaagsan ee waqtigaas jooga agoomaha u shaqeeya waxa ay ka ogaan hantida agoonka intaasoo kale u ka cunin man kaana aniya falyastacfif waman kaana faqiira falyakul bilmacruuf qofkii hanti heli karoo ka deeqtoomi kara agoonna u shaqeeya yuusan cunin hantida agoonka qofkii ka deeqtoonaa karaa yuu cunin hantida agoonka oo u shaqeeyo qofkii faqiirhoon ka deeqtoonaa karin sida curfiga lagu yaqaano dadka warwanaagsan ay intay ka qaataan oo kale ha ka qaato oo ha ka cuno dulmi ma aha marka labadaas wey wax laga ixtiraasa in aladiina dadka yaakuluuna cunaya amwaala alyataama agoonta maalyaalkooda dulman gardarana ku cunaya inamaa wax kale ma ahan yakuluuna way cunayaan fii butuunihim caloolyaalkooda naara naaray ku cunayaan cuntadan ay laqayaan naar wey caloosha ay gelinayaan wasayaslowna waxayna geli doonaan saciira naarta saciira waxaan ay cunayaan aa sabab ugu noqon ilahay inuu cadaabo wa qaala tacala ilah wuxuu yidhi walaa taqrabuu ha u dhowaanina inaad cuntaan iska daaye maalalyatiima agoon maalkeed ilaa bilatii dariiqi inaad ku cuntaan maahan iyo axsano wanaagga badan dadka marka laga dhinto aan xoolaha dhaxlan inay hanti agoomeed cunaan kama badbaadaan badankooda ogaada soomaalida agtarkooduna hantida ma dhaxlaan waxay leeyiin odagayaaba la halmaama haddii la dhaxlee hantidu ha iskugu kaana jirto saqiiraa jooga markaasa mid waxbuu ka isticmaalay midaa guri kiradiis qaadan midaa riig gadan waxay dariiq ayaga dhan waxay ku socdaan wax la yaqaan aan ahayn laakiin hadday dariiq sharciga wax ku dhexli lahaayeen allana ay ka baqi lahayn waa qolahayn si ay u dhowrsadaan marka waxa weeyaan hantida agoonta kuwa la soo dhiibo kafaalooyinka ah waxa weeyaan kuwa hantidooda haya meel khatara weeye dariiq walboo lagu cuno waa isku mid وqاaل نبga وu عليه الصلاaة وسلام اجتنبوا ka dheeraada السبعة تodobada dmbi almubiقاaت ee وحلاagta فذkر نaبgu wuxuu sheegay minhaa todobada dmbi أكل maal اليتيim agoonta maalko la cunaa ka mid haddan soo man xadiiskii markaasuu wuxuu yhi xaaفidu dahabi وكuل weliyin qof kastoo maamula ليatiimin agoon qofkaasoo kaana ahaaday فقيiرa فقيir وكuل weliyin qofkii tawaliyo maamula ليatiimin agoon qofkaasoo kaana ahaaday faqiiran faqiir oo faakala maalka agoonka ka cuna bilmacruufi si wanaaggeeda la yaqaan falaa ba'sa calayhi wax dhiba korkiisa ma ahaanin qofka shaqadaasoo kale ka shaqeeya intuu ka qaato hadduu ka qaato wamaa zaada wixii ka siyaada cala almacruufi sida wanaaggeeda la yaqaan fa suxtu waa booli xaraamun waana xaaraan maxay tahay marka cala almacruufi waalmacruufu macruufka yurjacu waxaa loogu laabtaa fiihi macruufka garashadiisa ilaa curfi nnaasi dadka caadadooda dadkoo dhan maahane dadka almu'miniina ee mu'miniinta ah dadka alkhaaliina ee ka maran min alaqraadi danaha danaha alkhabiifati xunxun dadka mu'miniinta ah ee danaha xunxun ka maran inta ay ka qaataan ood kaad ka qaadan inta ay ka qaataan oo kale ayaad ka qaadan wuxuu yidhi walmacruufu macruufka yurjacu waxaa loogu laaban fiihi fii macrifatihi garashadiisa ilaa curfi naasi dadka curfigooda iyo caadadooda dadka almuminiina muminiinta ah dadka alkhaaliina ka maran min alaqraadi danaha alkhabiifati xunxun alkabiiratu taasica kabiirada sagaalayda alkadibu waa in laga been sheego cala nebiyi nabiga sala allahu calayh wasalam kabiirada sagaalayda waa nabigoo laga been sheego marka dunuubtu siday u kala horeeyaan uma kala waaweyna hadda dunuubtan dunuub badanoo ka horreeday ka weynta fiiriya marka meel inta iska istaagto adoo caamiya waxbaan wacdaan ka tidhaahdo qaala rasuululahi dheh aad gaalowdide alkadibu in laga been sheego cala nebiyi nabiga sala allahu calayh wasalam kufrun waa gaalnimo waa gaal qofka nabiga ka been sheega ma ahan dembi caadiya alkadibu been cala nebiyi nabiga laga been sheego sala allahu calayh wasalam kufrun waa gaalnimo gaalnimadaasoo yanqulu qofka ka guurinaya min almillati diinta islaamka diinta islaamka wuu ka saarin gaaladu ku darin dembigaas hadduu ku dhaco walaa rayba shaki yar xataa ma laha ana tacamud alkadibi been u qasdideed calallaahi ilaahay laga been sheego oo la yidhaha allah waxaan xalaaleeyey allah waxaan xaaraamtinimeeyey waxaan waa gaalnimo allah qofkan gaalnimo ku xukumay waxa weeyaan qofkan waxaan waa iimaano allah iimaan ka dhigay kelmadda noocaasa oo been ah kufri maxdiya weeye sidaas darteeda alkadibu been laga been sheego cala nebiy nabiga sala allahu calayh wasalam fadahaba daa'ifatun koox waxay ku tageen kooxdoo min alculamaai culammada ka mid a ilaa ana alkadiba been cala nebiyi nabiga laga been sheego sala allahu alay waslm kufrun gaalnimo inuu yahay kufrigaasoo yanqulu qofka ka raraya min can ilmillati diinta islaamka walaa rayba kanama lamid a walaa rayba waxaan shaki yaru ku jirin marka mid waxaa jirta itifaaqa midaan uu xaafidku hadda walaa rayba ka bilaabay intaasoo shakiyu kuma jirto inay gaalnimo tahay culummaduna ijmaac ay ku yihiin waxaa la idhaha tabdiil a la idhahdaa waa dembigii reer banu israiil ku gaaloobeen markii la yidhi rejmi kitaabka towraad ma ku yaalla maya annaga diinka iyagu ma qabo waa kana keena waa mas'alada culummada muslimiintu ijmaaca ku yihiin inay riddada tahay ma garatay qofka ku dhaca oo ilaahay iyo rasuulkiisa saasoo kale uga been sheega oo shay aan xalaal ahayn ta xarima shay aan xalaal ahayn ta xalaaleeya ama shay xaaraama xallila ama waxaan kufri ahayn waa kufri yidhaah ama waxaan iimaan ahayn waa iimaan yidhaah haddana alle iyo rasuul u tiiriya tabdiila laydha waa kufri ijmaca oon shaki yar lahayn walaa rayba waxaan shaki lahayn ana tacamud alkadibi been loo qasdo calallaahi allana laga been sheego iyo wa rasuulihi rasuulkiisa fii taxliili xaraamin shay xaaraama xalaalayntiisna looga been sheego ow taxriimi xalaalin ama xalaal xalaal xaaraamaynteed looga been sheego oo waxaan alla xalaalayn laydhaha waa xalaal waxaan alla xarimin laydhaha waa xaaraan kufrun gaalnimo weeye maxdun oo barax la intaasoo shubaha kuma jirto taasoo kale wainamaa wax kale maahan ashanu arinka lagu niqaasha oo laysku khilaafsan yahay filkadibi waa been sheegid calayhi nabiga laga been sheego fii siwaa daalika intaas wixii ka soo haray wallahu subxaanaه wa tacaala aclam w sala اllah wslama wbaaraka calaa nabiyina mxamed